xaalad adag oo dhanka nolosha ah ayaa ka jirta tuulooyinka moyko iyo baarey oo ah deegaanada ay kasoo bilowdeen fatahadaha xoogan ee karkaarada jabsaday iyadoo qoysas badan ay ka barakaceen tuulooyinkaasi waxaana weli jira cabsi xoogan oo ay qabaan qaar ka mid ah tuulooyinka teersan jiinka webiga qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ka warbixiyey xaaladaha ka jira tuulooyinkaasi iyagoo sheegay in dhammaan dhulbeereetadii xilligan beerna ay baabi'iyeen fatahaada webiga shabeelle waxayna ku baaqeen in si wada jir ah looga qayb qaato gurmadka qoysaska uu saameeyey fatahaadaha webiga
waxaan aad i aada ugu xunnahay xaaladda ay ku sugan yihiin walaalaheena runtii aan anagana aan nahay mas-uuliyiintii oo markaasi ayaga u idmadeen inaan xilkaan u qabano runtii dhibka waa idinla qaybsanaynaa murugadana waa idinla qaybsanaynaa runtii walaalihiyaa sheegeen xildhibaanadeeda qaar runtii waxaan halkaan baaqa ugu diraa dhammaan ganacsatada ku nool dowlad goboleedka hirshabeelle gaar ahaan jowhar iyo hay-adaha daneeya barnaamijyadan fatahaadaha iyo deeqbixiyaasha walaalihiin waa ujeedeen xaaladda ay ku sugan yihiin maanta waa maalintii gacanta liska qaban lahaa taas madaan meesha ay baxo waxaan baaq u darayo ummadda soomaaliyeed qof kasta oo maxay dhahaan ibni aadan lima ku jirto buuqdaas waxaana loo baahanya inaan garabka las qabsado buuqdaas laga shaqeeyo mid nin shaqsi u taala ma aha waxay u taalay reer gobolka shabeelaha dhexe gaar ahaan reer hirshabeelle sida ganacsatada maxay dhahaan siyaasiyiinta maamulka gobolka inaa gacanta lis qabsado arintaasiiti maxay dhahaan si gacmo siman looba qaado dhibaatooyinkaasiiti laayo hortago mid nin shaqsi u taala ma aha
anagoo ku hadlayno dhammaan xildhibaanada dowladgoboleedka hirshabeelle waxaan aad iyo aad aan aga murugaysannahay masiibadanay lama filaanka ah ee sida degdega ah ee ugu habsaday tuulooyinka baarey iyo moyko
tuuladaas fatahaada ka baxday waxay ahayd midaan la filayn dhibaatada meesha ka dhacdayna waa midaan lasoo koobi karin oo dadkii meesha deegaanka ku ahaay wax ay kala baxeen ilaa hadda ma jirto hantidoodii ahaay raashin ha noqdo dhar ha noqdo guryo ha noqdo wax kasto nafsadooda keligay kala baxeen waxaan dhihi karnaa waa masiibadii ugu weyneed ee ku habsatay tuuladaas esel waxay ahaa jirtay biyaha soo socdaa la dhihi jiray waana laga taxadiri jiray oo wixii markaas laga baxsan karaa laga baxsan jiray laakiin hadda midaan baariga ka baxday waxay ahayd mid kidis ah oo webiga maalacadey ayuu biyo keenay si fudud ayayna biyihii isla markiiba isugu wareejiyeen tuuladii oo waxaan dhihi karnaa boqolkiiba boqol tuuladii way biyeysantii dadkii shacabka ahayna waxay kala baxeen ma laha sidoo kale isla haweenkaas tuulada mooyka ayadana waxaa ka baxday boq kale oo ayadana saameyn ballaaran ku yeelatay qaar ka mid ee xaafadahan toodaag iyo wadadii isku xiraysay magaalada johor iyo xamar cabsida ugu weyn ee xilligan ayaa ah roobka guga oo hadda curdan ah iyo webiga oo biyo badan soo wada in ay isbiirsadaan waxaana sidoo kale jira khasaaro xoogan oo dhinaca beeraha ah waxaana go-ay dhulbeereetyo badan oo dalka kala duwan ay ku beernaayeen